dadkan oo u badan kuwa ku nool xeryaha qaxootiga ee ku yaala degmada kaxda qaarkoodna ay ka soo barakaceen gobolka shabeellada hoose ayaa waxa ay u geeriyoodeen xanuun macluul ka dhashay inta la xaqiijiyey sagaal carruur ah ayaa u dhimatay xanuunkan iyadoona in ka badan toban kale ay dhulyaal yihiin halka la la'yahay labo kale mid ka mid ah dadka ku sugan kaxda ayaa faahfaahin ka bixiyey xaaladda ka jirta halkaasi xanuun baa yimid xanuun baa yimid xag ilaahay ka yimid taqriir rabbi waa baaba'een sideed ciyaala sideed ciyaala shalay iyo daraad iyo tii ka horeysaa kala xabaalnay waxaa nagu jirta dadka shabeellaha hoose ka soo qaxay maamo shan cunug la soo barakacday laba cunug keliya xamar kala soo bixsa ma garat dhimashada niyahow dhimashada waxay maraysaa sagaal cunug bay maraysaa labana nolosha lagu lagu leeyahayba labada niyahow labadaas murugadooda aad bay noo saamaysay waayo meel lagu sheegi kara ma laha deegaamadii laga soo tagtay markii gabadha dib loo soo helayna waxay tiri geeda hoostood baa uga soo tagay bay tiri wax islaamka agdhawaana ma laha inta xanuunsan ugu yaraan waxa waaye dhowr iyo toban qof waaye dadka aan ula cararnay dadka aan ula cararnay xaafadaha ka xadaado dadka dadka caadiga ay leeyihiin oo riwaayaal wax lagu qabtana ilaa dhowr iyo labaatan way ka badan yihiin wuxuu intaa ku daray in cunno la-aan baahsan ay ka jirto halkaas xaalad adagna ay la daalaadhacayaan niyaho maxluul xanuun maxluul ka timid wey asalkiisa maxluul bay ka timid dadki baahida dadka waxay ku nool yihiin horta cunto ku nool yihiin cunto ayay waayeen wax la cuno waa la waaye meel laga shaqaystana ma jirto walaale dadkii wadanka naga soo horeeyey yaa meel ay ka shaqaystaan la annagay marka intaan ka keenaynaa xaaladda guud walaalo aad bay uxun tahay aad bay uxun tahay haddaad meeshan imaan lahayd horta indhaxum waad ka dhargilahayd sannadihii lasoo dhaafay kaxda ayaa martigelisay dhimashada carruur aad u badan oo u geeriyooday xanuunno iyo baahi si kastaba ha ahaatee xerooyinka barakacayaasha ee ku yaala muqdisho ayaa waxaa si joogto ah uga dhaca dhimasho kuwa oo loo sababayo macluul ka jirta